barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantaab soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaadaha afarta bisha disembar sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyada maantana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah in ka badan labaatan suxufi oo magaalada boosaaso loogu soo gabagabeeyey tababar ku saabsan badqabka weriyaha
wuxuu ahaa tababar soconayay saddex maalmood balse aan ka fahanay ama aan ka faa'iidnay waxyaaba aad u fara badan maadaama uu ku saabsanaa sida aad ugu warrami kartid doorashooyinka iyo weliba meelaha ay dagaaladu ka dhacayaan waxaa ka mid ahaa tababarkaas kale ku jiray qofka wariyaha inuu kale uu yaqaano baadida oo ah hadda ka soo qaad caafimaad ahaan waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro magaalada jabuuti ka hirgeliyey maqaayad laga cuno cuntooyinka dhaqanka soomaalida heesaha aynu idiin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii ayaad dhegaystayaal sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump iyo xaaskiisa melania trump ayaa ka qayb galay tacsida madaxweynihii hore ee maraykanka george w bush madaxweynaha iyo xaaskiisa ayaa muddo daqiiqad ah taagnaa sanduuqa uu ku jiro meydka george bush oo ah madaxweynihii kow iyo afartanaad meydka oo yaallo caasimadda dalka maraykanka ayaa lasoo booqanayaa madax iyo shacabana waxaa loo ogolyahay in ay maraan daqiiqadna isdul taagaan sanduuqa meydka madaxweynihii hore tan iyo arbacada madaxweyne george bush ayaa jimcadii ku dhintay gurigiisa oo ku yaala gobolka texas ee dalka maraykanka waxaana uu ahaa sagaal iyo afar iyo sagaashan jir
doonsida labaatan nin oo la rumaysan yahay in ay yihiin muslimiinta rohingya ayaa ku soo xiratay jasiiradda sumatra ee dalka indonesiya taasi oo ah qaybtii ugu dambeysay mawjado dad ah oo ka baxsanaya xadgudubyo loogu geysanayo dalka mayanmar mas-uuliyiinta dalka mayanmar ayaa dhowaanahan joojinayay tobaneeyo duumo ah oo sida rohingya kuwaasi oo isku dayaya in ay u shareecdaan dalka maleeshiya dadka rohingya ee la xiray ayaa ka cararaya xerooyin qaxooti oo cidhiiri badan oo ku yaala dalka dariska la ah ee bangaladesh halkaasi oo toddoba boqol oo kun oo ayaga ka mid ah lagu ururiyey kadib markii sannaddii tagtay ay ka soo baxsadeen militariga mayanmar oo ku beegsanaya gobolka rakhiin mayanmar ayaa dadka rohingya u aragta muhaajiriin sharci darro ah oo ka yimid dalka bangaladesh waxayna u diiday muwaadinimo iyo xuquuqda aasaasiga ah qaramada midoobey ayaa militariga mayanmar ku eedeysay inay fulinayaan howlgalkooda ayagoo ujeedkoodu yahay in ay xasuuq geystaan
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad qodobada warka kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyada maanta ee v o a ugu yaraan labayo labaatan saxufi oo isugu jira rag iyo dumar ayaa ka faa'iideystay tababar ku saabsanaa badqabka saxifiga habka tabinta doorashooyinka iyo kasoo warramidda goobaha colaada oo lagu soo gebagabeeyey magaalada boosaaso tababarkan oo uu soo qabanqaabiyey ururka saxufiyiinta puntland ee loo soo gaabiyo maab ayaa markii uu dhammaaday waxaa qaar ka mid a saxufiyiinta ay ka qaybgaleen ka qaybgalaya ay la kulmeen waryaheena boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf aad baad umahadsanta yuusuf maxamuud oo magacaygu waa raaqiiruun maxamuud aad baad umahadsanta yuusuf oo dabcan tababarkaan ay qabatay ururka saxaafiyiinta ee puntland map wuxuu ahaa tababar soconayay saddex maalmood balse aan ka fahanay ama aan ka faa'iidnay waxyaaba aad u fara badan maadaama uu ku saabsanaa sidaad ad ugu warami kartid doorashooyinka iyo weliba meelaha ay dagaaladu ka dhacayaan iyo weliba cashiro kaleeto aad u fara badan oo faa'iido u leh saxafiyiinta ayaan ka qaadanay tababarkii ugu horreeya oo noociisa ahbaa intaad ku guda jidhay mihinada saxaafadda oo lagu siiyo dabcan tababaro hore waa qaatay balse wuxuu ahaa tababarkii ugu horeeyey oo lagaga hadlayo sida uu wariyuhu uga hadli karo ama uu xog uga soo gudbin karo marka ay jirto dagaalo waa tababarkii ugu horreeya aan qaato marka loo fiiriyo cashirada aad qaadatay waxay ahaayeen in wariyaha uu markuu tegayo goobaha dagaaladu ka soconayaan sida uu nafsadiisa u badbaadin karo goobaha ay ku jiraan miinooyinka qaabka u garan karo bal sidee nilagu tababaray sharxadigas aad baad u mahadsan tahay waa sidaa sheegtay yuusuf oo dabcan qofku marka uu aadayo ama uu wariyuhu aadayo meel ay dagaalo ka jiraan waxaana la ku tababaray waxyaabo aad u fara badan sida in uu wariyuhu agabkiisa u dhammaystiran yahay sida aad sheegto kaleeto qalabka ama waxyaabaha amiinada lagu baaro kaleeto waxyaaba aad u fara badan runtii aanan halkan kusoo koobi karin ayaan ka baranay intii aan tababarka ku jirnay runtii saddex maalmood uun bay ahayd balse saddexda maalmood waxaa ka badnaa faa'iidada aan ka faa'iidinay casharadaan qaadanay ilaa intee gabdhood baad aheedeen oo ka qayb gala tababarkaasi dabcan ilaa waxaa ahayn lix gabdhood meelahaas baa ahayn ha warbaahinta ee puntland ha gobolada puntland bari karkaar iyo weliba highland iyo sanaag baan ahayn
axmed wuxuu ka socday warbaahinta boosaaso magacayga dhamays waa mahadsantaha yuusuf maxamuudow magacaygu axmed maxamed kana mid ah wariyaasha magaalada boosaaso waxaan qaadanay tobabar ku saabsan mihnada saxaafadeena la xidhiidha islamarkaasina ah siduu qofka wariyaha badbaadadiisa uga shaqeyn lahaa midda labaad oo ahayd election coverageka doorashooyinka xilliga jiraan siduu qofka u koforgarayn lahaa meelaha tebinta oo ah oo kale iyo arrimaha la xiriira dhammaanba badbaadada wariyaha xilligan boosaasaa ka howlgashaa puntland xilli doorashaa la gudageli doonaa qeyb ma ka ahayd in aad musharaxiinta u sinaataan oo si wararkooda daacad ah oo aan eexi ku jirin aada u tabisaan muhiimaddu waxay ahayd in dhammaanba wariyaasha tababarkan la siiyo ku saabsaneed inuu qofka xiliyada doorashooyinka ay jiraan waxyaabo badan uu la kulmi karo islamarkaasina loo baahan yahay kow in horta u cadaalad sameeyo dadka tartamaya oo musharaxiinta ama kandidatka islamarkaasina uu qof walba uu dhowro xuquuqda saxaafadda isagoo laga doonayo in uu wariyuhu mar walba waxa uu ka eegaya ay tahay sharciga saxaafadda oo uu bartay islamarkaasina uusan ku xadgudbin cidna islamarkaasina uu buunbuunin waxaan jirin bal waxaad iga wartaa goobaha ama aadidda ee goobaha colaadaha ay dagaalla ka soconayan oo kale ayaani lagu tababaray tababarkaasi sidee u qaadatay horta waxyaala badan baa ka faa'iidnay xiliyada wararka report sensitiveka ama xasaasiga oo qofka wariyaha uu tebinayo waxay tahay in marka horta khatar goob oo ka jirto wariyaha xilli baa la kulmi kartaa markasta ma ahan inuu qofka horta uu awooda saaro marka hore safetigiisii ama badbaadadiisii islamarkaa uu ogaado macluumaad uu ka hayo goobta uu tegayo sida uu ku badbaadi karo islamarkaa uu sameeyo inuu qofku mar walba horta uu ka hormariyo arinta oo ah meesha wuxuu kasoo tebinaya ay ka horeyso badbaadada naftiisa islamarkaana uu wax dhib u keenaya uusan ka baahin meelahaas kale colaada loo geeyay tababarka ma tababarkii ugu horreeyay aad ka qayb gashaa horta tababaro badan waa qaatay balse kan wuxuu uga duwan yahay ee ah tababarkan nafsad ahaan macnaha oo ah in qaabkii kaga duwan yahay tababaro kale wax kale ay la xiriiraan laakiinse kan uga duwan yahay xiliyada doorashooyinka la tebinayo aan ku qaadanay aan horey usoo qaadan iyo sidoo kale badbaadada wararka meelaha khatarta laga tebinayo kale waxaa ka mid ahaa haddaan dib u xasuustay tababarkaas kale ku jiray qofka wariyaha inuu kale uu yaqaano badbaadada oo ah hadda kasoo qaad caafimaad ahaan gruub kula shaqeynayo kale wax soo gaari karaan dhib soo gaari kartaa waa inuu qofka wax ka yaqaana gargaarka degdega ama faasicidka uu sameyn kara asagoo xarun uusa tegin oo qofka wariyaha loo baahan yahay in uu aqoonta qeybo kala duwan uu yeesho dhalinyarada ka qayb gashay tababarkaasi labaiyo labaatan dhalinyaro ah bay ahaayeen bal axmed oo markaad soo xooriso nin wariyaana waa tahay sidee bay ugu qanacsanaayeen in tobabar noocana ay qaataan aada bay dhalinyarada ugu qanacsanaayeen in tobabarka ay qaataan iyaguna ay nafsadooda wax ka bedelaan qeybteen waxaa laga yaabaa inuu waxyaalo qofka markaa ku cusub tobabarka u qaadanaya inuu ka faa-iido oo waxuus aqoon uu barto mar walba qofku waa u muhiim inuu tobabarada mataqaanaa uu ka faa-idaysto balse loo baahan yahay qofka asaga hadduu maadaama wixii la tusay inuu asagu dabaqo
kaasina waxa uu ahaa wariyaha iyaga boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf oo la hadlayey suxufiyiin tababar loogu soo xiray magaaladaasi boosaaso
koox dhallinyaro ah ayaa magaalada jabuuti ka hirgeliyey maqaayad ay dadku ka heli karaan cuntooyinka ay dhaqanka u leeyihiin soomaalida wariyeena jabuuti sagal siciid faarax ayaa tagtay maqaayadda kadibna waxa ay mikrofanka la dhex martay qaar ka mid ah dadkii ka cunteynayay maqaayadda
magacaygu cabdilaahi axmed jaamac waxaan ka mid ahay ganacsatada reer jabuuti waxaan ahay dadka maqaaxidan ku reeyey haddii aan ka hadlo isxada caafimaad ahaan waxaa u fiican cuntada najaraalka ah ayaa u fiican caloosha ayay u fiican tahay haddii laga eego dhinanka caloolistaaga gaastariigga iyo waxyaabaha la halmaala waxaan odhan karnaa aad baa loogu reeyey sabab lababood oo ah dadkii cuntada ku seexanayay intay habeenkii wakhti dambe tobanka koob iyo tobanka hadba sidii qofka uugumaxuu wakhtigu ay aqalada u teeyeenna dabeetna cuntada ay ugu seexanayeen bay ka raystaan hore isaga sii cashaynayaan iyagoo calooshooda nadiif tahay bay iska seexanayaan markaa caafimaad ahaan way u fiican tahay maxaan idhahdaa ee dhaqaale ahaanna way wanaagsan tahay oo wax qaaliya maaha oo dee suqaarka ama fadiiladii waxyaabihii la halmaalayay oo kun faran ama siddeed boqol lagaa siinaya iyo laba boqoloo faran ku cunaysaa markaa dhaqaale ahaan caafimaad ahaan iyo wakhti ahaanba aad bay u fiican yihiin idinkana waa idinka mahad celinaynaa korinta aad korinaysaan aad kobcinaysaan dhaqanka iyo wanaagga iyo waxyaabaha dadka wanaaga u soo jiidaya waxaa tahay dadka cuna cuntadan ilaa iyo intii furay bal iga waran waxyaabaa iska abdelaya cuntada
asalaamu calaykum waraxmatullah magacayga mukhtaar cabdi walaal aad iyo aad baan mahadsantahay waana soo dhoweynaya bahda v o da aad iyo aad baan horta cuntadan intaan cunay aan u dareemay caafimaad ama farqiga u dhexeeyana kolley waad garanaysaa cuntadani waa cunto aad iyo aad aygu dhamaystiran tahay halka caafimaadka iyo halka tayadama ku warma shaksi ahaaneed tii horean cuni jirayna waxay ahayd tu aan aaminsanahay inaan ka dareemi jiray jidhkayga dhibaatooyin fara badan oo caafimaad marka waxaan aad iyo aad hortaan u dareemay waxaan awal aan dareemi jiray waxaan ku faamigayga waxaan uga sheekayaa walaalahay kuwaan maqal asxaabtayda jaarkayga waxaan ku idhahdaa cunto noocaasaa jir laajli waxaan ka dareemay caafimaad marka marmar ma dhacda inaad u qaaddood tirahdo werela cuna bal waxaan arkay ha wiinta xaafadda aan galay xaafadayda waan geeyey waxaan geeyey casho ku filan baan geeyey dadkii waa weynaa way yaabeen ilaa iminka waan qaadaa oo waan u geeyaa hooyaday oo kale walaalahay oo kale waan u geeyaa sababta waxaa taa keentay waxaan fahansiiyey oon dareensiiyey in waxay doonayeen ay jirto xasan suudi xirsi oo ah siyaasi rugcadaaya wasiir ku-xigeenkii arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya la taliyihii madaxweyne cabdiqaasin oo xaggan ka cashaynaya runtii sharaf bay noo tahay inaan kula kulanno bal cuntada dhaqanka iiga waran iyo waxyaabahaad ka dareentay sagal adiga iyo biiqood waa mahadsantihiin maqaaxidan furitaankeedu jabuuti waxaa ku soo horisay beesh cusub marka waxa weeyaan wax weyn bay iska bedeshay khaasatan haddaan ka hadlo dhinaca muxuu ahaa cuntada cuntadu waa cuduraan kokosran lahayn subag ma leh milax ma leh saliid ma leh waa cuntadii lookalkaayo saafi saafiga ah qof kasta oo ku casheeya subaxdii markuu tooso wuxuu dareemaya caafimaad midda kale odayaashii iyo islaamiyiina way heshiisi heshiiyeen marka islaamiya waxay weydiiyeen waxaan ku weydiiyey maxaan soo kordhay wuxuu waxaan cunaa cunta wadani digir oo brotiin leh galey soor ayaan cunaa sisin iyo subaga saafi ah oo lagu daray mara saafiga dalka ah waa waaa waxaa xaqiiqa inanka iyo inanka ku kora galeyda iyo digirta sisanta gacmahoodu way ka waawen yihiin waxtarkooda uu ka waayahay ilmaha ku koray baasada iyo xarakooga waa macruuf dagaalka soomaalida dagaalka isticmaala galeyda iyo raashinka qudarka islaamiga hablahooda iyo inamadoodu iyo aragoodu waa ka duwan yahay kuwa kale waayo brotiin bay ku koraan ayay ku koraan waxaad arkaysaa dalkada jaajaada weliba habeenkii markay sii socdaan takeway ayaa la qaadaya marka oo soomaali oo keliya ama reer jabuutiba kuma koobna baasoo aga carab leh hindi leh etoobiyaanka isku jira leh waa macruuf
Een, xilligaad joogtay muqdisho ma cuni jirtay
xilligaan joogay muqdisho waan cuni jiray cuntadeedu waxay ahayd galley iyo habeenkiina digir bay ahayd iyo soor bay ahayd yacni waanu waanu markii la furay aanu u hiloobay oo gara waayey di- wixii kala gara waayey baa midda ugu weyna waxa weeyaan haddaad digirta cunto uma baahnid borotiin hilib cuni maysa
kuwaasina waxay ahaayeen dadweyne maqaayada lagu sameeyo cuntooyinka ay soomaalida dhaqanku u leeyihiin ka cunteynayay oo waryaheena jabuuti sagaal siciid faarax ay la kulantay markana waxaynu jaleecinaa dhinacii heesaha waxaaynu kusoo maqan heesta sharax codadka ikhrayare iyo idlayare
aada iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin idlayara iyo ikhriyarey heestaa sharaxa dhegeysta halkaad kala socoteen waa barnaamijka dhalinyada maanta oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ku horumarno ciyaaryahan luka modrij ayaa xalay ku guulaystay abaalmarinta balon dor oo la siiyo laacibka ugu wanaagsan adduunka waxa uuna kaga adkaaday ciyaaryahan christiaano ronaldo oo kaalinta labaad galay iyo antony grisman oo kaalinta saddexaad galay ciyaaryahan lionel messi oo la rumaysan yahay in uu yahay ninka ugu xirfadsan kubad yahanada caalamka ah ayaa kaalinta shanaad galay taasi oo dad badan ka yaabisay waxa ayd markii ugu horraysay muddo toban sano ah oo abaalmarintan uusan ku guulaysan ronaldo ama messi oo tobankii sano ee lasoo dhaafay mid walba uu shan jeer ku guulaystay biladaasi ciyaaryahan loka madrij ayaa la rumaysan yahay in inta badan uu ku helay biladan habciyaareedkiisii wanaagsanaa ee koobka kubadda cagta adduunka ee dalka ruushka ku soo dhammaaday kaasi oo dalkiisa kroweeshiya kaalinta labaad uu ka galay ciyaartii finalka aheedna afar iyo laba ay kaga adkaadeen xulka kubadda cagta ee dalka faransiiska ciyaaryahan moxamed saalax ayaa abaalmarintan isna waxa uu ka galay kaalinta lixaad xidigaha kale ee yeelaan kaalimaha wanaagsan galay balse aan kubadda abaalmarinta aan ku guulaysan waxaa ka mid ah hazard oo kaalinta sideedaad galay debrina oo kaalinta sagaalaad galay sidoo kale ciyaaryahan paul pogba oo xulka qaranka faransiiska kula guulaysta koobka adduunka ayaa kaalinta shan iyo tobanaad galay sidoo kale ingolo kante ayaa kaalinta koo iyo tobanaad galay ciyaaryahan neymar oo sanadkii lasoo dhaafay noqday xidiga ugu qaalisan kubadda cagta adduunka ayaa kaalinta labiyo tobanaad u dhacay isagoo sanadkii lasoo dhaafay ku jiray kaalinta saddexaad dhinaca kalena waxaa jiri doona kulamo ka tirsan qaar ka mida horyaalada dalalka yurub caawa horyaalka brimier leaga haddii aynu ku hormarno kooxda bournemouth ayaa martigelin doontaa naadiga hatsfield kooxda brightonna waxay la ciyaari doontaa crystal bales cardiff ayaa u safri doonta naadiga westham united kooxda watfordna waxay la ciyaari doontaa kooxda manchester city horyaalka dalka faransiiskana emiens ayaa la kulmi doonta monaco anjakis waxay aadi doontaa nice montbler iyo lilina waa ay ciyaari doonaan kooba itaaliya ayaa isna saddex kulan oo ka tirsan ay jiraan bonavento iyo citadela ayaa ciyaari doonaa kooxda bolonya waxay martigelin doontaa naadiga coroton samadoriana waxay la kulmi doontaa kooxda s b a l iyo toban
axmedow haddii koobkii dahabka ahaa ee kabaha dahabka ahaa uu ciyaaryahankaas qaatay koobkii gabdhahana waxaa la yidhi gabdhaha soomaaliyeed baa caalamka u qaatay waa heestay nagu soo socota
gabar soomaali goormay ku guuleysatay koob kubadda cagta bilada kubadda cagta ugu wanaagsan caalamka laakiin hadda ayaan ku gartay waayahay waa hablaha soomaaliyeed iyo fanaanka cawaale aadane dhegeysi haboon
bilageer maanta waxaan degmada ku hayabaa mardalxiisaan u baxay muddaan xaraf tegay mataanaha nasaha iyo sheekh madar wilaydheer maanka waxaan degmada ku hayabaa mardalxiisaan u baxay muddaan xaraf tegay mataanaha nasaha iyo sheekh madar argaysa ku maray mahuraanka burciyo togdheer madasha ah lugaal xaysiyo maydh maasheeye hablubu hablahaan magac weyn argaysa ku maray mahuraanka burciyo togdheer madasha ah lugaal xaysiyo maydh maasheeye hablubu marsawacan boosaaso iyo mudug hablaha muqdishiyo marka cabgaala mawjadaha baydhabo kismaayo kumiyan mirta gaarisa mulaaxada jigjiga malkada boorame masnada diiridhabe maamuusta hablaha jabuuti mugweyn marsawacan boosaaso iyo mudug waaha muqdishiyo marka cabgaala mawjada habaydhabo kismaayo kumiyan mirta gaarisa mulaaxada jigjiga malkada boorami basnada diiridhabe maamuusta hablaha jabuuti muqweyn waa gabtay mudan hooyaday ka mid tahay waa marwada i dhaxdiyo midaan la dhashee waa gabtay mudan hooyaday ka mid tahay waa marwada i dhaxdiyo midaan la dhashee saddex magac magac waa mariinkay asuga waa gabtay mudan hooyaday ka mid tahay waa marwada i dhaxdiyo midaan la dhashee waa gabtay mudan hooyaday ka mid tahay waa marwada i dhaxdiyo midaan la dhashee saddex magac magac waa mariinkay astuura
heeskaasi hablaha soomaaliyeed ee cawaale aadanna waxa uu gabagabo u yahay barnaamijkeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta waa bahdi v o a isku duban oo idinku dhaafaya nabadgelyo
iga maqan hawadaanu marin murtidii waa ammaan haweeniga muteen meel kastay joogaan magaca igu yeel malyuumaad salaan ah ha iga maqlaan inta iga maqan